gudoomiyaha gobolka banaadir waanedooga magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale yeshii diki dhismo jidka laamiga ee isgoyska towfiiq ilaa miisaanka dhuxle ee degmada yeekshiid munaasabada shiiddhikow wayba goobrow ku hayay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasada gobolka banaadir gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir gudoomiyaha degmada yeekshiid odayaasha dhaqanka hanraabta ardada iyo qeybo shalduwan ee bulshada ka dhaqan degmadaasi ko kumid a dadka deegaanka oo siyeete handhawaay shiiddhikow kun dhismo laamiga ee iskiirow isgoyska towfiiq ilaa miisaanka dhuxle ee degmada yaaqshid yo sheegay in jidkun walbadan isku taro doono degmada awalan ilaahay baan ku mahadinaynaa ilaahay baan u mahad celinaynaa kulankan ballaaran iyo horumarkan iyo dhagaxdhigga xaafadda tawfiiq waaxdan oo ka mida degmada yaakshiid in maantay guddoomiyaha gobolka yuusuf xuseen madaale inuu nagu soo booqdo oo noo dhagax dhigo wax badan ayaan sugaynay mudane guddoomiye guddoomiye ku-xigeennada maamulka gobolka bahda saxaafadda waxa weeye muxuuha ardada waxbarashada kulligood dhammaan waa salaamaynaa salaamta islaamtaan ku salaamaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudane guddoomiye waxa weeye wax badan baan ku sugaynay xaafaddu aad bay kugu harraadsaneed waa kugu oomaneed waddadaanina waddooyinkii burburay ayay ka mid tahay waddo cusub ma ahan waxaan rabnaa in naloo waa naloo dhagax dhigay waa sugaynay maantay nasiib ayaan u helnay insha allahu inaan ka mid noqonno xaafadaha iyo horumarka iyo elayska magaalada ka socda iyo horumarka inay xaafaddaani ka mid noqoto gudoomiyaga degmada yaakshiid ee gobolka banaadir mudane saleymaan fargax iyo bulshada yaakshiid ankabaaqi inyo kaalantiyo qaadan dadka degmada yaaksid waxay kulligood nagu dhaliilayaan waddada tawfiiq waddada tawfiiq maa lagax dhigo waddada tawfiiq maa la habeeyo waddada tawfiiq maxaa lagu iloobay waddada tawfiiq yaaksid kama tirsana miyaa maanta heer tawfiiq waxaa u sheegaynaa tawfiiq yaaksiday ka tirsan tahay gobolka banaadirna muhiimay u tahay guddoomiyihii gobolkiina waa idin yimid maanta waana lagax dhigay waxaa la rabaa heer tawfiiq waxaa la rabaa reer tawfiiq inay kaalintooda ka qaataan ooraadii guddoomiyaha gobolka ahayd saddex dhagax hadaa dhagax keensata labada kalena ay kugu daraayo waxaa rabaa bulshadii inay qaybtooda la imaadaan kaalintoodana ka qaataan guddoomiyaha gobolka banaadirna furu aad weynoo noo sameeyey baryahan waxaa gobolka banaadir wuxuu u jiheystay laamiyada dhismihiisa waa laga jiheysto bulaacadihii iyo qaabka maaraynta biyaha loo jiheystay in maanta guddoomiyihii gobolka nugu sharfaa daareeryaaqshiidnaanay inuu waddanoo dhagax dhiga aada ugu mahad celinaynaa anagana waxaana laga rabaa maadaama nala qiimeeyey inaan kaalinteena kasoo baxna haddaa bulshadii degmada yaaqshiidnahnay oo oo guddoomiyihii dhihin waddadii waa dhagax dhigay wax dhismana kama socdaan oo aniga aan guddoomiyihii gobolka ceebaynin aan laga rabaa gudoomiyaga gobolka banaadir waana edoga magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale iyo sheegay in degmada yaakshiid iyo kumidata degmooyinka horumarka bileerin ku muuqda taaseynii adeegata sida maamulkiiyo bulshadii oon isku duubanyin wixii aad ku taamayseen reer tawfiiqow taladiinna waa isku toosta maanta maxaa yeelay markaad dhinacyada fiiriseen ayaa waxaa idin soo baxday meesha keliya oo idiin dhiman inay tahay waddadan isku xirto maanaboolyo jubba ilaa iyo miisaankii dhuxusha waa waddo istaraatiiji ah waa waddo aan beryahan hoos loo fiirinin laakiin maanta waxaa noo suuro gashay inaan dhagaxii dhigno shaqadiina ay ka bilaabo doonto haddii ilaa yidhaahdo odayaashii igu soo booqda xafiiskayga ee danaynaayey ee hortayda ka muuqdo adiga ayay guddoomi guddoonkoodii gobol ama degmadaba maanta riyadiinna haddii ilaa yidhaahdo waa rumowday inta dhimanna waxay dhammaystirmi doontaa haddii ilaa yidhaahdo maalinta xarigga laga jaraayo oo weliba qadada idinkaas ku xukumantihin maalintaas haddii ilaa yidhaahdo waa waddadii aan dhagax dhigna meesho ugu ardada badneed waaye marka ardada maanta udhegeeyahayaan iyo gabdhaha qurqudhuxda badan tawfiiqun baa laga helaa marka waa ku faraxsannahay e iyo b b maanta b maanta waxaa martuyaa reer tawfiiq marka waa ku mahadsan tihiin waxaan rabnaa haddii ilaa yidhaahdo ardada waxaan rabnaa inaysan guriga ka soo tegin ay hooyada iyo aabbaha faraqa uga dhagaan ay yidhaahdaan hal doolar dalkaaga ku dhiso horta ku tuur aabba iskoolka markaasaan aadayaa